hadda waxaan ku sugannahay shabaab baan ku sugannahay walaal shabaab baan ku sugannahay oo ahayd nimankan taliskoodii ugu weynaa oo ay ku lahaayeen calmiskaas dhaadaar intee kuu jirtaa qiyaastii toddoba kilomitr marka imise kilomitr baa ciidamada puntland soo mareen maanta ilaa labiiy toban kilomitr bay soo mareen kasoo qaadeen afka curaareen ay kasoo kasoo qaadeen howlgalka wax dagaala oo ay la kulmeen miyay jirtaa maya wax iska caabina oo ciidanku la kulmeen ma jira laakiin talisyo ay ka guureen iyo talisyo waaweyn oo ay lahaayeen intaasba ciidanku waa soo sifeeyeen waana soo mareen ma garatay dhammaantood imise saldhig ayaa ciidamada puntland shalay iyo maantay ay ka qabsadeen daacish markii laga soo bilaabo damdamaale oo ay shalay ilaa iyo curaar ku yimaadeen oo ilaa iyo saddex saldhiga oo ay ku jir afka curaar iyo daray madow iyo gaatir oodan iyo sheebaab oo hadda ciidanku joogo imise saldhig ayaa harsan ayaad is leedahay markaad sheebaab joogta hadda shabaab markaan joogno qiyaastii waxaan isleeyahay ilaa iyo dhasaan waa meelaha aan isleenahay saldhigyada waaweyn ilaa iyo dhaadaar oo hadda tan ku xigta dhasaan oo ka dambaysa haddii la tago wixii waxay noqonaysaa meesha joogaan ay ku firxadeen bay dirciima ugu laaban doonaan hadii lahayd sifayntooda laakiin marka la eego hawlgalkii wejigii labaad waxaan isleeyahay dhasaan bu kusoo gabagoobi doona hadii lahayd waxaan isleeyahay maalmaha soo socda ilaa waa la qaban doonaa imise kilomitr ayaa kuu harsan markii aad hadda shabaab joogto ilaa iyo dhasaan waxaan is leeyahay wax ka yar labaatan kilomitr togi jeceeleed shabaab buu ku dhammaaday dhulka idiin harsan waa sidee dhulka ilaa iyo dhasaan waa dhul fidsan oo banaan oo had deerta aan kula hadlayo shabaabta aanu soo galnay dhulkii ugu fidsanaa labadii labadii labadii bilood aan ku jirnay hawlgalka dhulkii ugu fidsanaa baan ku jirnay hadda ma garat hawlgalkii kasoo bilowday damdamaale ama aan idhaahdo qura waxa ay qiyaastii sheegaysaa in ay nimankaasi ay dabar go-een oo wax weyn oo hadda caqabada oo ka jira aysan jirin laakiin hadda dad sirxada ama kuwa miina muulayn dhigaya ama kuwa dhuumanaya ay kaay jiraan marka waxaan isleenahay hawlgalkan si guul kusoo gabagoobaya insha allah maalmaha soo socda generaale inkastoo aad sheegayso howlgalku inuu soo gabagaboobay haddana qiyaas ahaan tirooyinka la sheegayo ma muuqato inaad maxaabiis qabateen ama aad disheen tirooyinka hadda ay dadku isla dhex marayaan marka ma aaminsan tahay in badan oo daacish ka mid ah in dhulka harsan ama meelo kale ay ku jiraan qiyaastaan isleenahay waa dhiman tahay ma badna laakiin waxaan ku xaqiijinayaa inay jirto weli oo ay ku fidsan yihiin oo ay fakad iyo dhuumasho intaba ay ku jirto xaaladoodu marka waxaan isleenahay weli wejigii saddexaad baa bilaaban doona hawshooda fara kama qodna laakiin saldhigyadii ay puntland kaga sugnaayeen labaatanka kilomitr waxa ka yar oo aan dhasaan ku tegano aan isleenahay maalmaha soo socdaan qaban doontaan haddii ilaahay idmo baa nooga harsan hadda intaa dhasaan markii la tago wixii ka dambeya waxay noqonaysaa xaggee lagu sheegay waxayna noqon doontaa hawlgal shacabka soomaaliyeed ama shacab gaar ahaan shacabka reer puntland ay ka qayb qaataan oo xogahooda iyo soo sheegistooda iyo meeshay ku sugan yihiin ay la wadaagaan ciidamada si looga hawlgalo generaale kowdii bishii koowaad ee sanadkan cusub ayay ahayd ciidamada puntland markay howlgalka kasoo bilaabeen dhar jaale imise kilomitr ayaa soo socoteen ilaa shabaab qiyaastii qiyaastii waxaan isleeyahay saddex boqol oo kilomitr wax ku dhow bay ciidankan soo socdeen inta badanna ciidanku ay lahaayeen lug ay ahaayeen oo lug ay ku soconayeen ma garat gaadiidka caad uu marayay laakiin ciidanka boqolkiiba sagaashan waa lugeynayay oo buuraha uu ka howlgelayay oo gaadiidka ilaa laba kilomitr saddex kilomitr afar kilomitr qiyaastii ama waa ka horeeya ama waa ka dambeeya ama geesuu ka marayaa wax gaadiid fulan oo ciidana oo hawlgalkan inta badan laga soo bilaabo timirshe ma jirin insha allahna dagaalkan guul buu ku dhamaaday waa la guulaystay inta harsana waxaas leeyahay si guulu ku dhamaanaya